bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala alimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah bsmi اllahi الرaxmn الraxim abwab الru'ya can rasuuli اllahi slى اllahu عalayh walihi wslm ru'yada abwaabteedii nabiga slى اllahu عalيyh ali waslm laga warinayo waayo meeshaan marka abwaabu ru'yaabuu isaga ka baabeeyey kutubta qaarna waxay baabeeyaan kitaabu tacbiir sida bukhaariga oo kale wuxuu baabeeyey kitaabu tacbiir tacbiirkuna marka wuxuu ujeedaa tacbiiru ru'aa ru'yooyinka cabiriddooda isaga hadda tirmidi macnahaas uu ka uun ka hadlayaa iyo waxa ru'yada ku tacalluqo marka abwaabu ru'yaa buu baabeeyey ayuu abwaab ka dhigtay ayb aru'yana waxa ay tahay maa yaraahu naa'imu fii manaamihi qofka waxa uu arkayo inta uu hurdayo hurdadiisa dhexdeeda uu ku arkayo ayaa ru'yaa la yihahdaa qaala baabun ana ru'ya almu'mini juz-un min sittati wa arbaciina juz-an min annubuwa qofka mu'minka ru'yadiisu inay tahay qeyb lix iyo afartan qeybood oo nubuwada ka mid ah qeyb ka mida inay tahay qala xadaثna nasr bnu عaliyi wahuwa اljahdamiyu qala xadaثna cabdاlwahaab aلthaqafiyu wahuwa cabdاlwahaab bnu cabdilmajid qala xadaثna ayubu huwa bnu abi tamiimata الsakhtiyaniy can moxamed bni sirin can abi hurayrata qala qala rasuulu اllahi sal ly slama ida اqtaraba الzamanu waqtigu haddii uu dhowaado lam takad ma sigayso ru'ya اlmu'mini mu'minka ru'yadiisa takdibu inay been sheegto yacnii haddii zamanku dhowaado qofka muuminkaa ru'yadiisu ma ku dhowaanaysa xataa inay been sheegto oo sidii uu u arkay kusoo baxaysaa ayib marka ida iqtaraba zamaan macnaheeda waxaa loo jeedaa dhowr macnaa lagu macneeyaa bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdaan waxaa laga wadaa aakhiri zamanka xilliga marka waqtigu dhowaanayo oo ama dadkiisu isku dhowaanayaan oo aynan kala kala fiicnayn badana ama xilliga waqtigaba barakada laga qaadayo oo sanadku uu noqonayo bil oo kale bishuna ay usbuuc oo kale noqonayso wixiiba deg deg kugu dhaafayaan macno saddexaadna waxa uu yahay ida iqtaraba zamaan marka maalinta iyo habeenku isla ekaadaan saacadahooda saddexdaas macnoba waa lagu macneeyaa oo ru'yada la arko xilliga maalinta iyo habeenka saacadahoodu isla eg yihiin oy ama ay isku dhow yihiin ru'yada la arkaa ma sigaysa marka inay yacni been noqoto macnaha saddexdaa macnoba marka waa la tilmaamaa ayb wa asdaquhum ru'yaa wa asdaquhum kooda ugu run sheegid badan ru'yan xagga ru'yada oo runtiisu yani wa asdaquhum kan ugu run badan ru'yan xagga ru'yada oo riyada ou arkaaba ay run noqonayso asdaquhum xadiidan waa kan ugu run badan xagga sheekada ninba ninkuu ka run badan yahay ru'yadiisu waa ka run badan tahay wa ru'ya almuslimi muslimka ru'yadiisana juz-un min sittati wa arbaciina juz-an min annubuwa waa qeyb afartan iyo lix qeybood nubuwada ka mida qeyb ka mid ah wey afartan iyo lix qeybood oo nubuwada qeyb ka mid ah weeyaan ru'yada muslimka marka riwaayaadka afartan iyo lixdaana u xoog badan qaar konton dhahayana waa jiraan konton qeybood ay qeyb ka tahay qaar afartan iyo shan qeybood ay qeyb ka tahay dhahaya waa jiraan ibnu xajar riwaayaadkaas waxa uu yidhi midaana u xoog badan afartan iyo lix macnaha loo jeedo afartan iyo li waa ru'yada muslimka qeyb nubuwada ka mid ah waayo macnaha loo jeedana waxay tahay nubuwada iyo nebinimada waxyiga waxaa looga warramaa waxyaabo dadku aynan u jeedin oo qeybiyaad iyo ayaa waxyigu ka warramayaa sidaasayna kusoo baxeen ru'yadaanina wax weli dhiman ayaa qofkii calaamaday inta wax lagu tuso sidii uu arkay iyo wax lamida markaas ay noqonaysaa dhinacaasay marka iska shabahaan ee macnaheedu maaha nebinimadiibaa wax ka dhiman yihiin oo bimacnaa marka iyadii marka in nubuwadii iyo risaaladii iyo waxyigii nebiga ka gadaale inay inay nubuwo iyo risaalo dambe ay jirto ma laga fahmayo xadiidka oo una keeni doonaa isaga laftiisa macnahaas in sidaas uu yahay ayb wاru'ya halaaثun ru'yadu saddex nooc waaye faru'ya saalixatu ru'yada wanaagsan bushraa waa bishaaro min a min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay waru'ya ru'yaduna qeyb kalena min taxsiini shayطaan waa shaydaanka murjintiisa qofkii baa raba inuu shaydaanka qofka ku murjinayo ayb qarowga iyo calowsaadka iyo waxyaabaha qofka yacni cabsida iyo unku dheehan ee ru'yada ku tacalluqdo wاru'ya ru'yana mima yuxadisu biha الrajulu nafsahu mid kalena waa waxa uu qofka nafsadiisa ugu sheekeeyo waana hurdaa naftiisiiba uu la sheekeysanayaa taasna badanaade waxay ku dhacdaa shaqadii uu maanta soo qabtay iyo midda berri ou qaban rabo iyo waxyaabahaas baa qalbigii uga jirto waa hurdadii buu iskula sheekaysanaya faidaa ra'aa axadukum midkiin haddii uu arko maa yakrahu waxa uu nacayo falyaqum ha kaco hadduu ru'yadii ku arko wax uu nacayo falyaqum ha iska istaago walyatful saddex ha candhuuf tufo riwaayadan hadda walyatful bay leedahay riwaayo kalena waxay leedahay walyabzuq mid kale waxay leedahay walyanfuf nafdiga iyo tafliga iyo basqiga iyo wax macaani baa u dhexdhexaysana aduu sida marka ugu badani waxay tahay un inuu afuufid sameeyo oo u sida qofka wax ku tufaayo marka uu wax tufaayo sida uu yeeloo kale inuu marka saa sameeyo ayb matalan qofka marka ay afka wax ugu jiraan tif iyo wax lamid ah sida uu iskaga saaro oo kale ayay caa-isha ku sheegtay nacam saas oo kale inuu yeelo ayb walaa yuxadid biha annaasa dadka yownan ugu sheekaynina ru'yadu hadday xuntaha marka dhowr dhowr tawjiih buu nabiga bixiyey sala allahu alayh waali wasalam qofka inuu istaagow kaco kaciddaas marka bacdi riwaayaat waxay leeyihiin inta weyse qaata salaad ha tukado ayb walyatful ha ha tufo dhanka bidix weliba bacdi riwaayaat waxay ku darayaan saddex jeer inuu tufo isticaadana ou la imaado oo sharteeda ilaahay haka magan galo ayb walaa yuxadid biha annaas dadkan ayaanu uga sheekaynin bas ru'yada hadday ru'yo xuntaha cidna ha u sheegin qaala wa uxibu wuxuu yihi nebigu waxaan jecelahay alqayda dabarka fi nowmi hurdada dhexdiisa qofka isagoo lugaha ka xiran haddii uu ku riyoodo ru'yo fiican waxayna macnaheeduna ay tahay macnuhu waxaa weeyaan waxay tusaysaa iimaanka qofka inuu ku nagaanayo habaat ayay tusee alimaamu nawowi raximah llah wuxuu yidhaahdaa iimaanka qofka wuxuu ka celiyaa sharta inuu u socdo ninkaani marka ru'yo ku arkaya muslimka isagoo lugihii ka xiran aan dhaqaaqi karin shartii inuunan u dhaqaaqi karin waay marka sharta inaan loo dhaqaaqi karinna waa iimaan wax fiican way inaan loo dhaqaaqin sharta wa akrahu waxaan nacayaa algulla ayaan nacayaa luqunta ka xirnaanshadeeda qofkii hadduu ku riyoodo isagoo luqint luquntii ka xiran ma fiicna leanna maxaa yeelay luqun ka xirnaanshada qur-aanku xaalad xunow ka cabiray id ilaqlaalu fii acnaaqihim wasalaasilu yusxabuuna fi lxamiimi uma fi nnaari yusjaruun marka jahanamo iyaa laga cabiray xaaladaas ilaahan ka magan galna waakrahu lgulla ayaan nacayaa qoortii marka in laga xirnaado oo qofka saa uu ku riyoodo alqaydu lugka xirnaanshada iyo dabarku habaatun fi ddiin waa sugnaansho diinta dhexdeeda lagu sugnaanayo ayb xadiidkan waa saxiix buaari bukhaarina isagoo mukhtasaruu wariyey muslimna waa wariyey qaala hada xadiidun صaxiix qala xadaana moxamed bnu haylaan qala xadaana abu dawuud can shucbata can qataadata anahu samica anasa can cubaadata bni saamit waa saxaabi saxaabi ka warinaya ana nabiya sala allahu alayh waalihi wasalama qaala ru'ya lmu'mini mu'minka ru'yadiisa juz-un qeyb waaye min sitatin wa arbaciina juz-an afartan iyo lix qeybood min anubuwati nebinimada ah qaala oo nebinimada ka mid ah qaala wafi lbaabi can abi hurayrata waabi razinin alcuqayliy uu keeni doonaa xadiid abi razin وأنس وأbي سعيد وعبد الله بن عمر وعوف بن مالك وبن عمر qال الإمام أبو عيسى hda xdيiث عباadة xdيiث صحيح baabun ay hada kani baabun baab weeyaan dahabat الnubuwatu nebinimadii waa tagtay wabaqiyat اlmubashiraatu waxyaabihii qofka muminka bishaarada u noqonayaa hareen qala xadaثna الxasn bnu mحamed الزacfaraaniyu qala xadaثna cafan bnu mslim wahuwa الصfar qala xadaثna cabdالwaxid wahuwa bnu ziyaad qala xadaثna اlmkhtar bnu fulful qala xadaثna anas bnu maliki qala qala rasuulu اlahi sal ly slm ina risaalata risaalada iyo wanubuwata nebinimadaba qad inqaطacat waa go-day falaa rasuula bacdii gadaashay rasuul ma ahaanayo walaa nebiya nebina ma ahaanayo mid wax loo sheego xag alla wax looga sheego oo jibriil u yimaado oo uu u waxyoodo walow yaanba la dhihin dadka gaarsiiya ma jiraayo ila nebi kaas waaye mid risaalo loo soo dhiibo ummadda risaalo gaarsiin la yihaha oo waxyii dambe la siinayana ma jiraayo qaala wuxuu yidhi fashaqa dalika cala annaas arrintaa dadkii way dhibtay faqaala wuxuu yidhi lakin ilmubashiraatu mubashiraadka ayb way jirayaan iyaga kuwaas ayb almubashiraad marka la yidhaahdana de ru'yadu wax ma bishaarayso keliya iyada mubashiraadna waa tahay waxna waa digtaa mundiraadna waa ku jiraan ru'yooyinka waxaa ku jira kuwo qofka u digaya oo xaalad marka digid ah marka culimada waxay leeyihin shuraaxda takliiban lijanibi atabshiir bishaaraynta jaanibkeeda iyada oo la qallibaya mubashiraad loogu magacaabo faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuul allah wama lmubashiraatu maxay yihiin marka lakin almubashiraatu baaqiyatun iy waa baaqi yani mubashiraadku waa laakin mar haddii la yihi mubashiraadku waa mubtada marka khabar un baa loo raadinaya qaala wuxuu yihi ru'ya lmuslimi muslimka ru'yadiisa weeyaan mubashiraadku wahiya juzء min أجزaءi الnubuwa qala wfi lbaabi can abi hurayrata waxudayfata bni asiid wabni cabaas umi kursin qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu صaxiixu gariibu min hada اlwجhi min xadiidi اlmukhtaar bni fulful qaala baabu qowlihi lahm اlbushraa fi اlxayaati اddunya bishaaro ayay leeyihiin dadka owliyada alla ah nolosha dhexdeeda ayaa mubashiraad iyo bishaara u sugnaaday qaala xadaثna bnu abi cumar qala xadaثna sufyaan can ibni اlmunkadir can caطaaءi bni yasaar can rajuli min ahli misra qaala sa'ltu abadardaa can qowlihi lahm اlbushraa fi اlxayaati اddunyaa ayaan abudardaa su-aalay faqaala wuxuu yidhi maa sa'lanii canha axadun qof ima weydiinin hayruka adiga aan ahayn ilaa rajulu nin maane waaxidun hal a mundu sa'altu rasuula allahi sal ly slam intaan nebiga su-aalay qaala sa'altu rasuula llahi sal ly slam nebigaan su-aalay faqaala wuxuu yidhi maa sa'alanii canha axadun hayruka mundu unzilat aayaddan intii la soo dejiyey cidaan adiga ahayn ima su-aalin hiya ru'ya asaalixatu waa ru'yada wanaagsan yaraaha almuslimu muslimku ou arkayo ou turaa lahu ama loo arkayo waa ru'yada marka wanaagsani ee qofka muslimka isagu ou ku riyoonayo ou arkayo ow turaa lahu ama loo arkayo ayb qaala wafi lbaabi can cibaadata bni saamit qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasan mubashiraadkii marka aayadda ku jirana taasuu ku fasiray xadiidkan marka shaahid buu leeyahay min xadiidi cibaadata bni saamit ee imaan doono ilaa hadda nin mubhamaa ku jira ibn abi xaatimna wuxuu yidhi ninkaas ma aanan ma aanan garanin buu yihi qaala wafi lbaabi can cibaadata bni saamit wuu keenaa marka qala xadaana qala hada xadiidu xasan qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna bnu lahiica can daraajin can abi lhaytam can abi saciidi can الnabiy sal ly slam qaal sanadkan maxaa ka arkaysaan dacfi baa ku jira daraaj an abilhayt an abilhaytam dacfi daciif dacfi baa ku jira can abi saciidin can الnabiy sal ly slama qaala asdaqu ru'ya bilasxaar asdaqu ru'ya ru'yooyinka midda ugu run badan bilasxaari aroorta midda la arkaayo waqtiga suxuurta bukhaari isagoo baabeynaya marka ru'yada habeenkii iyo midda maalinkii waxbuu baabeynaya midda habeenka marka dabcan xadiidkan ma keenayo ibnu xajar xadiidkan sharaxuu ku dhex keenay wuxuuna yidhi saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaan baa saxiix yeelayoo saxiixiisa ayuu marka uu kusoo saaray alanwaac wataqaasiin kitaabkiisa la yihaaha ibnu xibbaan isaga marka kitaabka wuxuu u bixiyey alanwaac wataqaasiin qaabab si qaabab kaleu isu raacraaciyey oo awaamir iyo nawaahida iyo wixii saas oo kale israacraaciyey manhiyaadka meeluu geliyey awaamirta meeluu geliyey waxaa tartiibiyey marka ibnu balbaan midkaan hadda ibnu xibbaankan hadda iska madbuuca badanaa oo dadku aad ay u yaqaanaan ama tarqiimka marka la sheegayo isaga la tarqiimka aada arkayso waa tartiibta ibnu balbaan waa alixsaan fi saxiix ibni xibbaan bitartiibi ibni balbaan ayaa la yihahdaa ayb isaga oo sidiisii hore ana waa jira alanwaacu taqaasiin ayb isaga marka tartiibtiisa fiqhi qaab fiqhi camal abwaab kitaab saas camal uu sameeyey ibnu balbaanka ayb qala xadaثna mxamed bnu bashaar wahuwa bundar qala xadaثna abu dawuud qala xadaثna xrb bnu shadaad wahuwa اlyashkuriyu اlbasriyu hiqat wacimran اlqaطaan cimran bnu dawar alqaطaan can yaxya bni abi kahiir can abi salamata qaala nubi'tu can cibaadaةa bni samid cibaadaةu bnu samid ayaa la igaga soo sheegay qaala sa'ltu rasuula اllahi slى اllahu عalayh wali waslama nabigan su-aalay buu yihi can qowlihi lahum lbushraa fi lxayaati اddunyaa qaala wuxuu yihi hiya ru'ya saalixatu yaraaha almu'minu ow turaa lahu wa qaala xarbun fii xadiidihi xadaanii yaxyaa meesha can yaxyaa ay tahay isaga xarbu bnu shadaad xadaanii yaxyaa buu yihi ile laba laba arday baa ka warinaysa yaxya bnu abi kathiire ayb xadiidkan marka waa saxiixun ligayrihi qala baabu ma jaءa fi qowli الnabiyi slى اllahu عalayh waliه waslm man ra'aanii fi اlmanaami faqad ra'aanii wuxuu ku yimid nebiga hadalkiisa uu yihi man ra'aanii qofkii aniga i arko fi lmanaami igu arko ru'yada iyo hurdada faqad ra'aanii waa i arkayba qala xadaثna bundar qala xadaثna cabdالرaحman bnu mahdiy qala xadaثna sufyaan can abi isxaaqa can abi اlأxwas can cabdillaahi can الnabiy sal ll l slama qaala man ra'aanii fi lmanaami hurdada qofka igu arka dhexdeeda faqad ra'aanii waa i arkay faina shayطaana laa yatamaalu bi shaydaanka isuma kaysoo ekaysiiye aniga marka qofku wada nebiga sidaan haddii uu yidhi ou ru'yo ku arka rasuulka sal ll l slam sideed ugu aragtay ma la dhihi karaayo tilmaan ma la dhihi karaa ibnu siriin qofkii yidhaahdo nebigan ku riyooday wuxuu dhihi jiray sifhu sifli ii tilmaan cidda aada aragtay say u taallaa ii tilmaan fa in wasafa lahu sifatan laa yacrifuhaa tilmaan marka uunan garanaynin hadduu sheego yacnii tilmaantii nebiga laga sheegay ile nebiga tilmaantiisa waa la sheegay waa la yaqaanaa shamaa-ilka iyo kutubtaasay ku taallaaye haddii uu sheego marka sifo aan nebiga lagu tilmaamin qaala wuxuu dhihi jiray lam tarahu iska tag ma arkin adiga nebigeena saasuu dhihi jiray sanadkiisuna waa saxiix ibnu cabaas baaba laga wariyayoo xaakimaa warinayay sidoo kale isaga intuu yidhaahdo qofkii nebigaan arkay iyo yidhaha tilmaan haddii tilmaanta uu ku keeno waa saas xadiid marka daahirka kaas ka hor imaanayaa jiro abu hurayra wuxuu leeyahay nabiga wuxuu yihi sal l slam fainii uraa waxaa la leeyahay macnaa nabigu inuu yihi fainii uraa fii kulli suuratin aniga suurad kasta waa laygu arki karaa laakiin xadiidkaa sanadkiisa saalix mawla taw-ama ayaa ku jiroo la gooni noqday waana daciif mukhtalidna weeyaan ninka ka warinayana bacda alikhtilaad ayuu ka maqlay ayb saa darteed marka saxiix maahan kaas qofka markii uu nebiga ku riyoodo tilmaantii nebiga kutubta xadiidka uu sheegayna uu tilmaamo uu yacni sidaa u arko qofkaasi nebiga ru'you ku arkay marka waxa uu arkay ou ku riyoodayna waa nebigii sala allahu alayh waali wasalam bacdi saalixiin waxay ku shaadoobeen oo mas'ale aada shaad u ah ah waxay tahay dee nebiga soo jeed ma lagu arki karaa labadan indhood ma la saari karaa iyadoon riyo ahaynoo soo jeed ma lagu arki karaa nebiga maya qaar baa marka waxay yidhaahdaan waa lagu arki karaa si xaqiiqatan ana loo arki karaa qowlkaas marka qowl oo fii gaayati shuduud oo ku jira ayb waxaan filayaa suyuudi laftiisa ayaaba kamidaba dad ka dhahaya nebiga soo jeed waa lagu arki karaa si caadi ah xoogaa marka waxaad moodaa midaasi inaynan wax xoog badan ayna lahayn leanna nebigu ru'ya iyo riyow sheegay maahane dee nebiga inta adduunyadii kusoo laabto la arki maayo nacam ayb ee iyaga markaa laakiin adduunya kusoo laabtay ma dhahayaane waxay leeyihiin qofka sidan uu u joogo yacni marka adi iyagiioo caalamu dunyaa joogo iyo nebigiioo caalamulbarzakh joogo ma is arkayaan marka ma is arkaayo marka waxaas marka shuduud baa ku jira marka meesha waxyaabahaas qal hda xadiiث xasn ayb qala wfi اlbaabi عan abi hurayraةa وabi qataadaةa وabni cabaas وabi saciidi وjaabiri وأnasi وabi maliki الأshjaعي عan abihi وabi bakrata وabi juxayfata qala hada xadiiثu xasn صaxiix qala baabu ma jaءa إida ra'aa fi اlmanaami ma yakrahu ma yasnacu haddii uu ru'yada dhexdeeda ku arka ma yakrahu wax uu nacayo ma yasnacu muxuu samaynayaa qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna الleyt عan yaxya bni saciidi عan abi slmةa bn cabdالرaحman عan abi qataadة عan rasuuli الlahi sal اه l slm anahu qaala aلru'ya min allahi ru'yada dhabtaa alla xaggiisay ka ahaatay wاlxulmu calowsaadka iyo qarowgana min الshayطaani buu ka ahaaday alxulmu imaamu nawowi biiskaani laami buu dabdiyey bis ibnu xajar laakiin wuxuu sheegay wاlxulmu oo bidami laam wa iskaani laam labada waa jiraan ayb iskaanka un baana imaamu nawowi uu sheegay ficilkiisa marka la bixinayana waxaa la dhahayaa xalaa maa yaxlumu xalaa maa yaxlumu qofka waa qarwey marka la dhahaya xalaa maa yaxlumu ayaa la dhahaya ama idaa kaanat min alxilmi hadday tahay dulqaadka laga laga rabana yuqaalu waxaa la dhahayaa iyada xaluma xaluma rajulu ninkii waa dulqaad yeeshay ayb faidaa ra'aa axadukum midkiin haddii uu arka shay-an yakrahu waxa uu nacayo falyanfus can yasaarihi bidixdiisa hau ha u afuufo halaata maraatin saddex jeer waliyastacid billahi min sharihaa sharteedana ilaahay ha ka magan galo fainahaa laa taduruhu ma dhibayso qala w fi lbaabi can cabdillahi bni camrin waabi saciidin wajaabirin waanas qala hada xadiidun xasanu saxiix qala baabu ma jaءa fi tacbiiri ru'yaa ru'yada fasiraadeeda wixii ku yimid qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna abu dawuud huwa الطayaalisiyu qala anba'na shucbaة qala akhbaranii yacla bnu caطaa qala samictu wakiica bna cudus wayuqaalu wakiica bna xudusna waa la dhaha wakiicu bnu cudus wakiicu bnu xudus ayb whuwa alcuqayliyu maqbul can abi razinin اlcuqayliy adeerkiis waaye qaala qaala rasuulu lahi sal l slama ru'ya lmu'mini juz-un min arbaciina juz-an min annubuwa kasrigiibuu iska gooyey marka waa usluub la yaqaano carabi ah wahiya calaa rijli aa'irin wahiya iyaduna ru'yadu waxay ku taagan tahay calaa rijli aa'irin shimbir lugtiis maa lam yuxadid bihaa inta ounan sheegin marka carabta marka ay rabaan shay aan sugnaanaynin inay ka maahmaahaan yacni shay aan joogto noqonaynin oo aan cabbaar yacni aan kaadsiimo aan lahayn oo aan waqti aan qaadanaynin markay rabaan inay ka hadlaan istiqraar iyo waxa aan lahayn ayay waxay yidhaahdaan hada alamru calaa rijli taa'irin arrintaani yacni shimbir lugtiis ayay ku taagan tahay yani shimbir lugtiis macnaha deg degba waa iskaga baxay waa iska istiqraar male waay macnaha ayb wahiya iyadu calaa rijli طaa'irin shimbir lugtiis korkeeday ahaan ayay ahaa ayay tahay maa lam yuxadid bihaa inta uunan xadiidin uunan sheegin uusan ku waramin ru'yadaas ayb ay laa yastaqiru lahaa qaraaran ru'yadaa yacnii sugnaansho iyo qaraar yeelan mayso faida taxadata biha saqaطad haddii uu ka sheekeeyana markaasi saqaطad way dha waa dhacday way dhacaysaa qaala waaxsabuhu qaala walaa yuxadiثu biha ilaa labiiban aw xabiiban waaxsabuhu waxaan malaynayaa qaala inuu yihi walaa yuxadiثu biha usheegi yani ma u sheegayo younan u sheegin khabarun bimacna nahyi waay ayb ilaa labiiban qof caaqila maahane aw xabiiban ama qof la jecel yahay maahane qof ou jecel yahay iyo qof caaqila maaha cid kale yaanu isaga sheegin leanna haddii markiiba la sheego ama la fasiro sidaas inay u baxdaa laga yab qala xadaثna الxasn بn عaliyin الkhalaal qala xadaثna yaزيid bn haarun qala akbarana shucbaة can yacla bni caطاء can wakiic bni cudus can camihi abi razin can الnabiy sal slma qaal ru'ya اlmuslimi juزء min sitaة وarbaciina juزءa min النbuwة wahiya calى rijli طaa'iri ma lam yuxadiث biha waإida xadaثa biha waqacad haddii uu ku sheekeeyo waqacad way dhacaysaa qala hada xadiidu xasanu صaxiix wabu rain wabu razinin اlcuqayliyu ismhu laqiiط bnu caamir qala warawaa xamaad bnu slmta can yacla bni caطaa can wakiic bni xudus wahada aصaxu xada ayaana marka wuxuu leeyahay ayaa صaxiixnimo badan qala babun qala babun fi tawiil baab fi ta'wiili الru'yaa ru'yada fasiraadeeda maa yustaxabu minha wamaa yukrah waxa la jeclaysto iyo waxa la naco qala xadaثna axmed bnu abi cubayd اllahi الsalimiy wahuwa اlwaraaq hiqat rawaa lahu الtirmidiyu والnasaa-iyu qala xadaثna yaزid bnu zurayc qala xadaثna sacيid can qataadaةa can mxamed bni siriin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slam alru'ya halaaثun ru'yadu waa saddex faru'yaa xaqu waru'yaa yuxadiثu biha rajulu nafsahu midna ninkaa nafsadiisa kula sheekaysto waru'yaana taxziinu waa murjin min ashayطaani shayطaan xaggiisa ka ahaatay faman ra'aa qofkii arka maa yakrahu wuxuu nacayo falyaqum ha kaco falyusali ha tukado riwaayadii salaadana waa tana marka wakaana yaquulu wuxuu dhihi jiray yucjibunii lqaydu waxa ay cajab gelinayoon jecelahay ru'yada dabar qofka isagoo lugaha ka xiran wa akrahu lqulla qoor ka xirnaanshadana waa nacayaa waa soo marnay alqaydu habaatun fi ddiini weeyaan qeydku waa sugnaansho diinka lagu sugnaanayo wakaana yaquulu man ra'aanii fa inii ana huwa qofkii i arko fa inii aniga ana anigu weeyaan huwa kaa u arkay huwa isagu aniga waa ka u arkay fainahu laysa lishaydaani shanigu wuxuu yahay shaydaan uma ahaanin an yatamahala bii inuu aniga sukay shabaho wa kaana yaquulu laa tuqasu ru'yaa ru'yada loogama qiseeyo ilaa calaa caalimin aw naasixin qof caalima iyo qof daacad ahoo aan khiyaano iyo qish iyo waxaa kugu haynin maaha cid kale loogama sheekeeyo nin daacada ama nin caalima qala wfi lbaabi can anasin wabi bakrata waumi اlcalaa wabni cumar wcaaishata waabi saciidi wajaabirin waabi muusa wabni cabaasin wcabdillahi bni camrin qala xadiidu abi hurayrata hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa fi ladii yakdibu fii xulmihi wuxuu ku yimid midka ku been sheegayo waxa uu arkay ru'yadaa hadda loo jeedaa dhexdeeda riyo aadan ku riyoonin baad sheegtay oo riyadii baad been ka sheegtay maxaa dhacaya qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna abu axmed الزubayriyu qala xadaثna sufyaan can cabdilaclى can abi cabdالraxmaan الsulamiy can caliyin qaala uraahu can الnabiy sal ly slama qaal man kadaba qofkii been ku sheego fii xulmihi ru'yadiisa dhexdeeda kullifa ywma اlqiyaamati maalinta qiyaamaha waxaa lagu kalifayaa caqda shaciirin shaciir guntinteed yani shaciir guntinteed inuu gunto ayaa lagu kalifayaa laba shaciir inuu isku xiro oo isku gunto laba shaciir ama laba masagana layskuma gunti karo dabcan qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna abu cawaanata can cabdilaclى can abi cabdالraxman الsulamiy can caliyi can الnabiy sal ly slam naxwahu qala wfi lbaabi can ibni cabaasi wabi hurayrata waabi shurayxi wawahilata bni اlasqac qala wahada aصxu min alxadiiث اlأwl ayb oo kii hore markaa ayb muxuu kaga duwan yahay marka midkan ayb can caliyin qaala uraahu can الnabiy sal ly slam midkana midkana can caliyin can الnabiy sal ly slam waa la jasmiyey waa majzuum midkan kaas kalena lama jasminin ayb oo uraahu iyo waxbaa ku jira qaala wfi lbaabi can ibni cabaasin wabi ayb abi hurayrata wabi shurayx wahilat bn اlasqac wahada aصxu min alxadiiثi اlأwli qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna cabdاlwahaab qala xadaثna ayubu can cikrimata can ibni cabaasin can الnabiy sal ly slama qaal man taxallama qofkii isriyaysiiyo yani maba riyooninba isaga isku kalifayo ayb takalufaa ku jira yani man jacala nafsahu yani anahu ra-aa ru'yaa ayb kaadiban isagoo been sheegaya kullifa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waxaa lagu kalifaa an yacqida bayna shaciiratayni inuu isku gunto laba heed laba shaciir walan yacqida baynahumaa dhexdoodana ma guntaayo marnaba qaala hada xadiidun saxiix qaala baabun madbuuca marka fii ru'ya nabiy sal l l slam allabana waalqumus ayuu baabeynayaa laakiin wax makhduudaadka kuma soo aroorin bilaa tarjamawa qala xadaثna qtaybaة bnu saciid qala xadaثna اleyث can cuqayli can الzuhriyi can xamزةa bni cabdالlahi bni cmar can ibni cmra qala samictu rasuula اllahi slى اllahu عalayh walih waslama yaqulu bayna ana naa'imu xilli aan ahaaniga mid hurdo id utiitu waxaa la ii keenay biqadaxi labanin koob caana ay ku jiraan haruub caana fasharibtu minhu waan ka cabay uma acdaytu waxaan siiyey fadli hambadayda cumara bna اlkhaaab ayaan siiyey qaaluu waxay yidhaahdeen famaa awaltahu yaa rasuula allahi maxaad ku fasirtay rasuul allow qaala alcilma cilmi baan ku fasiray marka hadde cumar cilmigiisun ku tusaa sida uu u weyn yahay naam leanna nebiga hambadiisiiba u cabay hambadii maxaa ku fasirta cilmi ayb wuxuu nebiga usoo reebay oo cilmigiibaa marka la siiyey qala wfi lbaabi can abi hurayrata wabi bakrata wabni cabaas wacabdillaahi bni salaam wakhusaymata watufayl bni sakhbarata wasamurata waabi umaamata wajaabir qala xadiiu bni cumara xadiiثu صaxiix qala baabun xadaثna alxuseyn bnu muxamedin aljariiriyu اlbalkiyu aljariiriyuna waa la yidhaha ninkan alxariiriyuna waa la yidhaha hadda ka horna waa ka hadalnay oo mar buuna soo maray xariiri iyo jariiri labada waa lagu sheegay biljim wabilxaai lmuhmal ayb qaala xadaثna cabdالrazaaq can macmarin can الzuhriyi marka ninkan waxaa weeyaan alxuseyn bn moxamed aljariiriyu albalkiyu mastuuru rawaa lahu tirmidiyu faqad ayb qala xadaثna cabdالrazaaq can macmarin can الzuhriyi can abi umamata bni sahl bni xunayf can bacdi asxaabi الnabiy sal ll slam ana nabiya sala allahu alayh wali waslama qaal bayna ana naa'imun xilli aniga aan ahay mid hurdo ra-aytu nnaasa dadkii baan arkay yucraduuna calaya iyadoo la iisoo bandhigaayo wa calayhim qumusun qamiisyana korkooda uu yahay oo ugu jiro minhaa waxaa ka mida maa yablugu maa yablugu اthudiya wax gaarayo naasaha ku eg wa minhaa maa yablugu asfala min dalika waxaa ka mida wax intaa ka hooseeya meel ka hooseeya gaaraya qaala facurida calaya cumaru cumar baa la iisoo bandhigay wa calayhi qamiisun yajuruhu isagoo wata qamiis uu jiidayo marka aad u dheer qaaluu waxay yidhaahdeen famaa awaltahu maxaad ku fasirtay yaa rasuula allah qaala waxa uu yidhi addiina diinaan ku fasiray meeshaana marka cumar diintiisu inay aad u xoog badan tahay oo diintiisu mataanatu diin inuu ku sifaysan yahaa laga qaadana cilmigiina waa laga ammaanay diintiina waa laga ammaanay qala xadaثna cabd bnu xumayd qala xadaثna yacquub bnu ibrahima bni sacdi can abihi wa ibrahim bnu sacd can salx bni kaysan can الzuhriyi can abi umamata bni sahl bni xunayf can abi saciidi اlkhudriyi can الnabiy sal l slam naxwhu bimacnaahu qala whada asaxu qala baabu ma jaءa fi ru'ya الnabiyi sal ly slama fi اlmiisaani waاdalwi nabiga sala اllahu alayh ali wasalam aragtidiisa fi lmiisaani lagu arko nabigaa lagu riyoonayaa miisaan dhexdii agtiisa iyo wadalwi iyo wadaan qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna alanصariyu qala xadaثna ashcaث can اlxasan can abi bakrata ana nabiya sal l slama qaala data yowmin maalin buu wuxuu yihi man ra'aa minkum ru'yaa yaa arkayo idinka idinka mida ru'yo faqaala rajulu ninbaa wuxuu yihi ana ra'aytu anaa arkay kaana miisaanan waxaan arkay kaana miisaanan miisaan nazla min asamaa'i samada inuu kasoo degay fa wusinta anta wa abuu bakrin adiga iyo abubakar baa laidin la idinku miisaamay farajaxta anta adiga ayaa ka cuslaatay oo ka raajax noqotay biabi biabi bakrin abi bakr wawusina abu bakrin wacumaru abu bakar iyo cumar baa haddana laysku miisaamay farajaxa abu bakrin abu bakar baa raajax noqday oo weynaaday cuslaaday wawusina cumaru wacuhmaanu cumar iyo cuhmaan baa haddana laysu miisaamay farajaxa cumaru cumar baa raajax noqdo cuslaaday huma rufica almiisaanu dabadeedna miisaankii waa la qaaday kor baa loo qaaday fara-aynaa waxaan aragnay buu yidhi saxaabiga alkaraahiyata karaahiyada iyo naca yani xoogaa inuu kahday arrintaa fii wajhi rasuulillahi sal ll slam nebiga wejigiisaan ka dareenay oon ka aragnay inuu dhibsaday karaahiyadada waxay tahay limaa calima min ta'wiili rafci اlmiisaani inxiطaaطa rutbat اlumuuri wa duhuuri اlfitani ayb bacda khilaafati cumar wuxuu nebigu marka karaahadiisu waxay ku xihan tahay mar haddii miisaankii cumar kadib cumar iyo cuhmaana laysku miisaamay cumar baa raajax noqday kadib miisaankii waa la qaatay wuxuu nebigu marka u fasirtay arrintaasi miisaankaa kor loo qaaday inay tahay arrimuhu inay isbedeli doonaan bacda mowti cumar radia allahu canhu oo la geli doono marka fitan iyo khilaaf iyo inuu imaan doono sidaas ayna noqotay xoogaa marka karaahadiisa miisaankii iskama oo ma unan iska oolaanin meesha qala hada xadiidu xasan qala xadaana abu muusa alanصariyu qala xadaana yunus bnu bukayr wahuwa shaybaniyu saduuqun yukhdi qala xadaanii cuثman bnu cabdالraxman waxaa la yidhaha ninkan cuثman bnu cabdالraxman bni cumara bni sacd bni abi waqaas matruukun wakadabahu bnu maciin rawaa lahu tirmidiyu faqad can الzuhriyi can curwata can caaishata qalat su'ila rasuulu اlahi sal l slam nabigaa la su-aalay can waraqa waraqatu bnu nawfal ayaa wax laga su-aalay faqaalat lahu khadiijatu khadiija waxay ku tidhi inahu kaana sadaqaka waa ku rumeeyey wainahu maata qabla an tadhara inta adiga nubuwadaada aynan aada u soo bixin ayuu dhintay oo dabcan de markii iqra' kusoo degtay dabcan waa tii nebigaba loo keenay waraqa oo uu yidhi wixii nabiyullaahi muusa malagii u yimidaa ku yimid iyo laakiin nebigu axwaashiisu markay soo daahirtay isaga ma joogin oo xadiidku waa tuu dhahay lam yanshab an maata maba nagaaninba waaba dhintayba horow ka dhintayba waraqatu bnu nawfal ayb marka waana tamaniyeyoo wuxuu yidhi maalinkaaga dadkaaga ay ku bixin doonaan id yukhrijuka qawmuka laytanii jadacan nin dhallinyaro xoog leh maan ahaada maalintaas ansurka nasran mu'azaran waxaan kuu gargaarayaa yacni gargaar aada loo xoojiyey ayb faqaala rasuulu llahi sal l l slam nabigu wuxuu yidhi uriituhu fi lmanaam ru'yadaan ku arkay wacalayhi hiyaabun wacalayhi hiyaabun dhar isagoo uu wato korkiisa uu yahay bayaadun cad walow kaana min ahli nnaari hadduu ahlu naar ahaan lahaa lakaana calayhi korkiisa waxaa ahaan lahaa libaasun dhar hayru dalika kaas aan ahayn dhar cadcad isagoo wataan ku riyooday haddii dhar ahlu naar ou ahaan lahaana dhar kaloo wadan lahaa ayb xadiidkan laakiin isnaadkiisu waa daciif oo ninkan waxaa ku jira cuhmaan bnu cabdiraxmaan oo aad weliba daciif u ah halkan xadiid bis baana tirmidi uu ka wariyey isaga dhan ba halkan xadiid buu kutubu sita ku leeyahay qala hada xadiidu غariib wacuثman bnu cabdالraحman laysa cinda ahli اlxadiiثi bاlqawiyi qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna abu caasim qala akhbarana bnu jurayj qala akhbaranii musa bnu cuqbata qala akhbaranii salim bnu cabdillahi can cabdillahi bni cumar can ru'ya الnabiy sal ا l slama nebiga ru'yadiisii wa abi bakrin iyo wa cumara faqaala wuxuu yidhi ra'aytu الnaasa dadkii baan arkay ijtamacuu inay kulmeen fanaزca abu bakrin abu bakr baa siibay oo bixiyey danuuban hal wadaan ayuu bixiyey ow danuubeyni ama laba wadaan yani dadkii yaa kulmay markaasay ceel la shubay oo kale yaa ru'yadu ay ahayd marka abu bakr baa wuxuu shubay hal wadaan ama laba wadaan fiihi waxaa dhexdiisa ahaatay dacfun dacfi marka dee labada wadaan ama halka wadaan waxay tahay sanadada abu bakr uu xukunka haynayo waa labadaas sano fiihi dacfuntana hadda waxay tahay riddadii iyo dadkii diinta ka baxay dagaalkoodii uu la galay iyo isagu marka bannaanka uma bixin wuxuu ku mashquulay marka gudaha markii laakiin gudaha uu islaaxiyey oo cumar uu u islaaxiyey cumarda marka futuuxaadkiisa waa u fududaadeen ayb wallaahu allana yakfiru lahu waa u dhaafayaa wallahu yakfiru lahuda marka maahan dembi abubakar galay ee laleeyahay ilaahay u dembi dhaafaye ee waxay tahay hada ducaaءu min almutakalimi laa mafhuuma lahu imaamu nawowi saasuu yii waa dadka muslimiinta afkooda waxaa ku dareersaday hadal wanaagsan mar walba inay iska duceeyaan waa min hada albaab waayo maahane dembi ou galay in looga duceynayo laleeyahay waa loo allah dembigaas ou galay ka dhaaf hadda looma looma wado qofka laftiisa waa dareemeysaa mararka qaar baa qof baa kula sheekaysanaya markaasuu kuleeyahay war dembigaaga allaha dhaafee arrintii saasay ahayd dembigaaga allaha dhaafo marka isaga hadda kama wada dembi baad gashay oon kugu haayaa ma aha soo lama fahmin ayb kelima marka weliba wuxuu yihi imaamu nawowi wahiya wahiya kalimatun yudacimuuna biha kalaamahu waa hadal dadka muslimiinta marka ay hadlayaan warkooda ay ku dhisaan ay ku xoojiyaan war allah kuu dembi dhaafay ninkii hebel ahaa allah u dembi dhaafay nin sidaa ay sidaa abuu ahaa looma jeeda marka waa dembiile hadda lagama wadan uma qaama cumaru cumar baa kacay fanazaca waa waa waa bixiyey isagana wadaa dhowr wadaan buu bixiyey fastaxaalad waxay u wareegtay oo wadaantii ay noqotay harban wadaan aad u weynin badan bayba noqotay wadaantii wadaan weyn bay noqotay oo dee islaamkii baa waasac noqday cumar khilaafadiisii nacam ayb fastaxaalad waxaywaxay u wareegtay oo ay ahaatay ay taxawalad harban wadaan aada u weyn weynin badan falam ara ma aanan arkin cabqariyan mid xoog leh yafrii samaynayo fariyahu isaga camalkiisoo kale qof cabqariyo camalkiisoo kale samaynaya ma arkin xataa daraba annaasu ilaa dadkii ay ahaadeen bilcatani meel marka lagu wabxo caan marka asalku waxay tahay mictanka catanka waa mee macaatinka ama mactanku waa meesha geelu marka uu biyaha cabo ee uu oom baxo uu biyaha ka dherga meesha uu fariisto meeshaas waa si uu marka ka labaad oo ugu laabto dadkii marka cumar biyaha waa ka dherjiyey waay ilaa dadkii marka ay wabxeen oo ay marka meel ay ku oom beeleen ay fariisteen macnaha marka sidaas w ayb qaala wafilba marka cumar fadiiladiisa meeshaas ku sugan marka naam fiihi fadiilatu cumar wamanqaba waa yani manaaqibtiisa mid kamida waa ee tan ayb qaala iyo khilaafada lafteedana waa lagu ishaaray xadiidkan qaala wafi lbaabi can abi hurayrata qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu qariib min xadiidi bni cumar qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna abu caasim qala akhbarana bnu jurayj qala akhbaranii muusa bnu cuqbة qala akhbaranii salim bnu cabdillaahi can cabdillahi bni cumar can ru'ya الnabiy sal ly slama qaala ra'aytu imra'ata sawdaa'a waxaan arkay haweeney madow haa'irata ra'si madaxeedu ou yacni firdhisan yahay kala daadsan yahay kharajat min almadiinati madiina ka baxday xataa qaamad ilaa ay istaagtay bimahyacatin meel dhul waasaca ayb bimahyacatin dhul waasaca wahiya aljuxfa mahyacaduna wahiya iyadu aljuxfa juxfa wa faawaltuhaa waxaan ku fasiray buu yihi wabaءa almadiinati madiina bushigeedii yunqalu la rarayo ila aljuxfati loo raraayo bushigii marka iyo cudurkii madiino madiina inta laga raro juxfo xaggeeda loo raraayo ayb qaala hada xadiidu xasanu qariib qala akhbarana alxasan bnu caliyin alkhalaal qala xadaثna cabdالrazaq qala akhbarana macmar can ayuba can ibni siriin can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaala fi akhiri الzamani aakhiru zamanka laa takaadu ru'ya اlmu'mini takdib ma sigayso qofka mu'minka ru'yadiisa inay been sheegto waasdaquhum ru'yan asdaquhum xadiidan kan ru'yadiisu ugu run badan tahayna waa kan sheekadiisu u run badan tahay waru'ya halaathun alxasanatu mid wanaagsan bushraa min allahi waru'yaa iyo mid ru'yo yuxadisu rajulu biha nafsahu ou ugu sheekaynayo waru'yaana taxsiinun min ashayطaan faidaa ra'aa axadukum ru'yaa hadduu arka yakrahuhaa ou nacayo falaa yuxadid biha axadan qofna younan uga sheekaynin walyaqum ha kaco falyusalli ha tukado qaala abuu hurayrata yucjibunii wuxuu yidhi yucjibunii alqaydu waakrahu lgulla waa soo marnay alqaydu dabarka lugta qofka isagoo ka xiran inuu ku riyoodo habaatun fi ddiin waa sugnaansho diinka lagu sugnaado wa qaala waqaala nabiyu sal l slam ru'ya lmu'mini juz-un min sitati waarbaciina juz-a min annubuwa waay qala wqad rawaa cabdulwahaab athaqafiyu hada alxadiida can ayuba marfuucan warawaa xamaad bnu zayd can ayuba wawaqafahu xadiidkan marka saxa mawquufan wa marfuucan qala xadaanaa ibraahimu bnu saciidin aljawhariyu albaqdaadiyu qala xadaanaa abulyamaan can shucaybin wahuwa bnu abi xamzata abulyamaan badanaa bukhaari toosa uga wariyaa tirmidina waa siduu hadda uga warina can shucaybin wahuwa bn abi xamzata can ibni abi xusein can naafic bni jubayrin can ibni cabaasin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ra-aytu fi lmanaami ru'yada dhexdeedan ku arkay kaana fii yadaya labadeeda gacmood inay ku jiraan siwaareyni laba jinjimood min dahabin ah fahammanii sha'nuhumaa sha'nigooda i murjiyey labadaa jijin fa uxiya ilaya waa la ii waxyooday an anfukahumaa inaan afuufo ayaa la ii waxyooday an anfukhahumaa baa ii taal unfukhumaa waxay u taal ma jiraan ya waa fiican tahay unfukhumaada waa fiican tahay fa uuxiya ilaya waa la ii waxyooday an ay unfukhumaa afuuf anta tafsiiriyo waaye waxyiga ayaa macna alqowl wato ayb fadaaraa marka way duuleen labadii jinjimood fa awaltuhumaa waxaan ku fasiray kaadibayni laba beenaale laba beenlow yakrujaani soo baxayaan min bacdi aniga gadaashay yuqaalu liaxadihimaa midkood waxaa la yidhaha musaylamata lka musaylama saaxibu lyamaama huwa saaxibu lyamaama waalcansiyu saaxibu sancaa labadaasaan ku fasiray buu yidhi ayb xadiidkana bukhaari iyo muslimba way soo saareen qaala hada xadiidun gariib qala xadaana alxuseyn bnu muxamed wahuwa aljariiriyu اlbalkiyu kii hadda aan soo maraynay qala xadaana cabdالrazaq qala akhbarana macmaru can الzuhriyi can cubayd اllahi bni cabdillahi can ibni cabaasin qaala kana abu hurayrata wuxuu ahaa yuxadiثu wuxuu sheegayey ana rajula jaءa ilى الnabiyi sal ly slam nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yihi inii ra'aytu leylata cawadan waxaan arkay dullatan daruur yani harinayso yandifu minhaa ou ka tifqayo alsamnu subag waalcasalu iyo malab wara-aytu nnaasa dadkii baan arkay yastaquuna biaydihim gacmahooda inay ku waraabayaan ay ku cabayaan falmustakthiru fa minhum waxaa ka mid a almustakthiru mid badsanayo walmustaqilu mid yarayna yaraysanayo wara-aytu waxaan arkay sababan xarig sabab bimada bimacna alxabli xarig baan arkay waasilan min asamaa'i samada xaggeeda kasoo xiriiro ila alardi dhulka usoo xiriiro fa araaka waan ku arkayay adiga yaa rasuul allah rasuul allah w akhadta bihi inaad qabsatay facalowta waa ku kor noqotay uma akhada bihi rajulu nin baa haddana qabsaday bacdaka gadaashaha facalaa waa ku kor waa ku koray uma akhada bihi rajulu nin ayaa qabsaday bacdahu gadaashiis facalaa waa ku koray uma akhada bihi rajulu nin baa qabsaday faquطica bihi waa lagu jaray uma wusila lahu waa loo xiriiriyey inta xariggii loo jaray ba haddana loo kabkabay waa loo xiriiriyey facalaa bihi waa ku koray faqaala abu bakrin abu bakr marka wuxuu yihi ay rasuula allah ya rasuula allah biabi anta wa ummii aabbahay iyo hooyaday baan kugu furtaaye wallahi baan ku dhaartay latadacanii waa iiga tegaysaa ru'yadan acburuhaa waa fasirayaa iidaa rasuul allow aniga aan fasiro yidhi ayb faqaala waxa uu yidhi ucburhaa fasir meeshaa marka dee mansilada nabiga agti abubakar nebiga agtiisa uu ku lahaa abubakar baa dareemayna abubakar inuu yidhaahdo yacni rasuul allow iidaa aan fasire uu yidhi waayahay fasir cilmigiisa iyo fadligiisa iyo waxgarad waxgarad waxgarashadiisa uu ogyahay nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam faqaala wuxuu yihi ucburhaa fasir faqaala waxau yihi ama dullatu harka fadullatu lislaam waa islaamka daruurtiisa wa amaa maa yandifu waxa ka dhibcayo oo ka tifqayo min asamni waalcasali ah fa hada alqur'aanu qur-aankan ayb liinuhu wa xalaawatuhu jileeciisa iyo macaankiisa ayaa marka malab iyo subag lagu shabahay subagiina dhanka wuxuu ka shabahayaa jileeca xalaawada iyo macaankana malabkii baa marka ayuu ka shabahaa wa ama almustakiru waalmustaqilu fa huwa almustakiru waa midka badsanaya min alqur'aani qur'aanka waalmustaqilu minhu iyo midka yaraysanaya akhriskiisa fahamkiisa kutadaburkiisa ninba nina waa yaraysanaa nina waa badsana wa ama sababu xariga alwaasilu min asamaai kasoo xiriiro ila alardi fa huwa alxaqu waa xaqa aladi anta calayhi adiga aa ku taagan tahay rasuul allow fa akhadta bihi waad qaadatay fa yucliika allaahu alla waa kugu kor yeelayaa uma ya'hudu bihi bacdaka rajulun aakharu nin kalaa qaadan doono gadaashaada fayacluu bihi uma ya'hudu bacdahu rajulun aakharu fayacluu bihi uma ya'hudu rajulun aakharu fayanqaticu bihi uma yuusalu waa loo xiriirinayaa fayacluu ay rasuula allahi yaa rasuula allah latuxaditannii waa ii sheegaysaa asabtu am akhda'tu tafsiirkaasi marka inaan asiibay iyo inaan gefay rasuul allah waa ii sheegaysaa faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yihi asabta bacdan wa akhda'ta bacdan qaarna waad asiibtay buu yihi qaarna waa geftay ayb qaala wuxuu yihi aqsamtu biabii anta wa ummii waxaan ku dhaaranayaa hooyaday aabahay mid lagu furtaa tahaye waan dhaaranayaa yani aqsamtu waan dhaaranayaa oo bilaahi allaan ku dhaarana biabi anta wa ummiina waa jumlo kale oo markaa de nebigu uu ku weyneynayo wax kastaan aabahay iyo hooyaday baan kugu furtaa ee waxa lagu dhaaranaya maaha biabida in lagu dhaaranaa ha malayni yaa rasuul allah rasuul allow latukhbirannii waad ii sheegay ma ladii akhda'tu waxaan ku gafay faqaala nabiyu sal l slam nabigu waxau yihi laa tuqsin ha dhaaranin ayb ha dhaaranin buu yihi marka xadiidkan bukhaari ay maanta iyo meelahana waa ku keenaa macnaha hadda uu tirmidi uu ku wadaana waxay tahay ru'yada qeybta ah oo ru'yadii marka in la fasiri karo qofka fasirayaa marna inuu waxna asiibi karo waxna gafaya qala hada xadiidu صaxiix qala xadaana mxamed bnu bashaar qala xadaana wahb bnu jariiri can abihi can abi raja can samurata bni jundub qaala kana nabiyu sal l slam nabigu wuxuu ahaa idaa sallaa bina subxa hadduu subaxana tujiyo aqbala cala annaasi biwajhihi dadka ayuu wejigiisa kula soo jeesanayey wa qaala wuxuu dhahaya hal ra'aa axadu minkum ru'yaa mid idinka idinka mida ru'ya ma arkay alleylata cawadan qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala wayurwaa can cawfin wajariiri bni xaasimin can abi raja can samurata can الnabiy sal l slama fi qisati طawiila mise dheer dhexdeed qaala wahakada rawaa lana bundaaru sidaasuu noo wariyay hada اlxadiida can wahbi bni jariiri mukhtasaran xadiidka isagoo mukhtasara aakhiru kita abwaabi الru'ya wbiاllahi towfiq slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed